ahla wsahla wmarxaba bikum ramadaan mubaarak taqabal allahu mina wminkum saalix alacmaal subax wanaagsan kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal idilkiinbah goobalibaad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka iyaga hogaan kasta xiliyadan oo kale aad kaga barateen idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari waad ku mahadsan tihiin dhegeysigiina meel kastaad joogtaan mar kale ayaan hawada idinka leeyahay subax wanaagsan dhegeystayaal qeybta hore ee barnaamijka waxaan kusoo qaadanaa wargeysyada daily nation iyo sidoo kale the standard waxaa markaasi qayladhaan ay kasoo yeereysaa kountiyada kuwaas oo sheegay in dhaqaale xumo ay markaasi la celceerayaan kadib markii aysan ka helin dhaqaalahoodii dowladda sidoo kale isbaheysiga azmiyo oo ka digay in markaasi ay dib ugu noqdaan dibadbaxyada waxayna sheegeen sida ay arkayaan oo ay sheegeen in markaasi sida ay wax u socdaan ay kalifayso in mar kale dib ay ugu soo noqdaan ama ay u soo celiyaan dibadbaxyadooda iyo sidoo kale ninka markaasi ajantka u ahaa doorashadii lasoo dhaafay raila odinga oo waxyaabo badan ka shifay ama sirar badan ka shifay oo ku aadan sababta keentay in markaasi raila lagu guuleysto doorashada wargeyska the standardna sidaasi oo kale wasiirka arrimaha gudaha professor kithure kindiki oo isna sheegay inuusan jirin amar markaasi la siiyey laamaha ammaanka oo ah inay u adeegsadaan shacabkii dibadbaxyada sameynayay xabada noolnool sidoo kale wargeyska bogiisa sagaalaad waxau markaasi kusoo qaatay docolas kanja oo isna loo magacaabay banduule ku-xigeenka booliiska halka bogga labaiyo labaatanaadna uu ku faahfaahinayo ee tartan loogu jiro jagada kre waa maamulka cashuuraha ee dalka aanu ku bilowna wargeyska the standard waa aan idhaahda wargeyska the daily nation ayaanu ku bilaabeynaa oo markaasi waxyaabo badan ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha professor kithure kindiki oo shalay kasoo hormuuqday aqalka baarlamaanka oo su-aalo ay weydiinayeen xildhibaanada ayaa waxa uu markaasi ku aadan arrimaha nabadgelyada gaar ahaana waqooyiga rifty valley ee dhibaatooyinka halkaas ka jira ay su-aala ka weydiinayeen iyo sidoo kale isticmaalka xabadaha noonool ay booliisku u isticmaalayeen oo ay ku kala eryayeen shacabkii mudaharaadka sameynay professor kindiki oo markaasi ahaa wasiirkii ugu horreeyey oo si kafool kafool ah su-aale ay u weydiiyeen xildhibaanada kadib markii xeerarka baarlamaanka wax kabedel lagu sameeyey oo ku aadan qaabka wasiirada su-aalaha loo weydiinayo ayaa waxaa markaasi su-aale ay weydiiyeen waxaa su-aalaha weydiiyey guddoomiyaha amaba markaasi opia wandayi ayaa su-aale weydiiyey waa hogaamiyaha laga tirada badan yahay ee aqalka opia wandayi iyo ku-xigeenkiisa robert mbui ayaa markaasi su-aalo weydiiyey oo su-aalo toos ah ku aadan sababaha keenay adeegsiga xabadaha noolnool ee booliisku adeegsanayaan ama ay u adeegsanayeen dadkii dibadbaxyada sameynay mr wandayi ayaa waxa uu markaasi uu weydiiyey sababta keentay in markaasi ilaa hadda ay markaasi baaritaankiis weli u bilaabanin ardaygii dhiganaya jaamacadda maseno kaasi oo ay booliisku dileen xilligii dibadbaxyada ee markaasi dalka ka socday waxaa kale oo markaasi uu wasiirku sheegay in aysan markaasi jirin sabab ay booliisku u adeegsadaan xabada noolnool ama shacabka ay ugu adeegsadaan xabada noolnool waxa uuna sheegay in markaasi aysan jiran amar dhankooda ka soo baxay oo markaasi loogu ogolaaday booliisku in ay u adeegsadaan shacabka ayuu markaasi professor kiduri kindiki uu u sheegay waxaa kale uu markaasi sheegay waxa ay markaasi sheegeen dilalka iyo xabadaha noolnool ee la adeegsanaya ee ay adeegsanayaan maamulka isbahaysiga kenya kwanza waa mid aanan la aqbali karin sidoo kale waxa ay u sheegeen waa in laamaha boolisku ay ixtiraamaan dastuurka oo dadku siina oo aysan markaasi xaqa dadka ay leeyihiin jeebka aysan geshanin ayuu weydiiyey professor kituri kindiki sidaas waxaa weydiiyey ku-xigeenka hogaamiyaha laga tirada badan yahay sidoo kale professor kituri kindiki ayaa waxa uu markaasi uu sheegay in aysan marnaba iyagu ogolaanin in booliisku ay adeegsadaan dabcan inay adeegsadaan xabada noolnool oo ay u adeegsadaan shacabka markaasi dibadbaxyada sidoo kale ee qaar ka mid ah amaba siyaasiyiinta isbaysiga azmiyo ayaa waxa ay markaasi soo saareen digniintoodii ugu dambeysay oo ku aadan dhanka dowladda taasoo ay ku sheegeen haddii wadahadalladu ay noqon waayaan mid miro dhal ah ay waddada keliya ay markaasi u furan ay tahay diwadbaxyada iyada oo hore markaasi raila odinga uu ugu dhawaaqay in la dhigi doono hooyada diwadbaxyada ama diwadbax aan hore loo arag waxayna markaasi ay sheegeen in ay loo baahan yahay in si deg deg ah wadahadalladan xal loogu keeno oo caqabadaha jira lagu xaliyo sidoo kale hogaamiyaha isbaysiga azmiyo ayaa waxa uu markaasi sheegay in markaasi ay dowladdu ama qeyb uusan ka noqon doonin dowladda sidoo kalena waxa uu sheegay in loo baahan yahay in uu dibadbaxyadan xal lagu keeno oo wadahadalladan idhaahda in xal lagu keeno si markaasi caqabadaha jira loo xaliyo waxa ay saliw ka muujiyeen qaabka dhanka xukuumadda ay iyadu wax u wado oo ay sheegeen in markaasi shaki ay gelinayaan daacad ahaanta dhanka xukuumadda ee ku aadan wadahadallada waxa ayna ku eedeynayaan xukuumaddu in markaasi aysan wadahadalladu daacad ka ahayn sidoo kale eugene wamalwa oo ka mid ah siyaasiyiinta isbaysiga azmiyo amaba xubnaha sarsare ee isbaysiga azmiyo sidoo kalena soo noqday wasiirka difaaca ee dalka waxa uu sheegay in markaasi haddii wadahadalladan ay wax miradhal a sameyn waayeen oo sidoo kalena uu sheegay ay isbahaysiga kenya kwanza aysan ka ahayn daacad amaba si dhab ah aysan ka ahayn wadahadalladu oo sida la rabona ay noqon waayaan waxa uu yidhi markaasi xal kale ma hayno oo aanan ahayn ama dooq kale ma haysanno oo aanan ahayn in markaasi aan soo celinno dibadbaxyada ayuu markaasi sheegay waxayna farta ku fiiqeen isbahaysigan in amaba ay diideen in markaasi ay daacad ka tahay wadahadallada maadaama sida ay sheegeen isbahaysiga ama madaxweyne william ruuto uu markaasi baarlamaanka ee dhanba gacanta uu ku hayo oo sida ay sheegayaan xitaa xildhibaanadii mucaaradka ay markaasi iibsadeen sidoo kale ninka ajantka u ahaa ama chief ajantka u ahaa hogaamiyaha azmiyo laomoja one kenya raila odinga ayaa waxaa markaasi uu ka dhawaajiyey ama waxyaabo badan uu ku soo saaray buug oo qoray oo ku aadan sababaha uu raila markaasi u noqon waayey madaxweynaha shanaad ee dalka kadib iskudaygiisii shanaad waxa uuna markaasi ninka lagu magacaabo ee waa presidential ee chief agent u ahaa mr saitabaw olekanchori ayaa markaasi waxa uu sheegay in ay jiraan waxyaabo badan oo aanan la ogeen kuwaas oo doonayay ama uu ku eedeeyey xubno ka tirsan golihii wasiirada ee xukuumaddii madaxweyne uhuru oo markii uu raila odinga uu kay xarunta k i c c ugu dhawaaqay maadaa ka raba inay tahay ku-xigeenkiisa qaar ka mid ahna ee dadka siyaasadda ama xisbigiisa ka tirsan uu u magacaabay inay noqdaan ama ay ka dhigi doono wasiire haddii uu xilka qabta ayaa waxa uu sheegayaa in wasiire markaasi ka tirsanaa xukuumaddii madaxweyne uhuru ay iyagu ka ahayn daacad ee uu ololeynta raila odinga iyo sidoo kale in awoodo iyo dhaqaale ay markaasi u isticmaalayeen in ay wax markaasi kala fardaamiyaan sida uu sheegay taasina uu u sabeynaya waxyaabaha raila ka qariyey runta oo inuu dadkii kala dhagaystaa ka qariyey ayuu ku sheegay sidoo kale madaxweyne william ruuto ayaa waxa uu taliya ku-xigeenka booliska uu u magacaabay ninka lagu magacaabo ninka lagu magacaabo kanjaki richo kaasi oo hadda noqonaya abandoole ku-xigeenka ciidanka booliska dalka kadib markii waaxda adeega booliisku ay usoo gudbiyeen waxa uu xilkan kala wareegaya edward mbugua oo isagu markaasi howlgab noqday mr kericho ayaa ah xilkan waxa uu markaasi bilaabayaa islamarka loo magacaabay isagoo hore usoo ahaa taliyaha ciidamada sida gaarka u tababaran ama waaxda g s u da oo muddo afar sana ah uu xilkaasi hayay waxa markaasi soo doortay madaxweyne william ruuto uu kasoo dhex xushay liis magacyo ah oo loo gudbiyey kaasi oo u gudbiyeen waaxda adeega booliiska ee m p s c ama guddiga waaxda adeega booliiska ayaa u gudbiyey liis magacyo ah kadibna madaxweyne william ruuto ayaa kasoo xushay sidoo kale agaasimaha waaxda agaasimaha dambi baarada ee dhanka waaxda adeega waa waaxda dambi baarista ee dalka ee d c a da ayaa waxaa markaasi loo magacaabay elwood ayaa loo magacaabay kaasi oo isagu hadda ninkii haya anirada jegadaasi ayaa waxaa loo magacaabay inuu markaasi noqdo ninka qabsan doono jegada waaxda g s u da ayaa isna markaasi uu loo magacaabay magacaabidan ayaa waxaay markaasi ku soo aadeysaa isbuuc kadib in jegadaasi ay banaaneed hagaag wargeyskaada daily nation ayaan intaasi ku dhaafaynaa wargeyska kale ee the standard haddii aan isna markaasi fiiriyo waxyaabaha uu isna qoray isla sidaasi oo kale waxa wargeyska isna uu ku faahfaahinaya sababaha amaba waxa uu leeyahay markaasi sirar badan oo aan dadka loo sheegin maalmahaasi waxa ay leeyihiin haddii junayd maxamed uu u sheegi lahaa raila odinga ninka timaha u xiiraaya in uu yahay ninka saxda wax badan ayaa markaasi isbedeli lahaa ayuu leeyahay sidoo kale waxaa markaasi uu sheegay wargeyska boggiisa toddobaad ama shanaad uu kusoo qaatay wasiirka arrimaha gudaha oo isna markaasi sheegay inaysan jirin amar ah in ciidamada booliisku ay adeegsadaan xabada noolnool ayuu markaasi leeyahay sidoo kale toddoba markaasi toddoba dhalinyaro ah ama toddoba caruur aan idhaahde ayaa isbitaalada la dhigay qaarkoodna waxaa markaasi ay cuneen cunto sumaysan ayay markaasi cuneen iyadoo arrimahaasi hadda baaritaan ay ku socdaan sidoo kale bogga shanaad ayuu ku faahfaahinaya in wasiirku uu sheegay in booliisku aysan markaasi aysan haysanin amar ah in ay wax toogtaan oo dad dilaan iyagoo markaasi adeegsanaya xabado noolnool waa xilligii si ay u kala eryaan dadkii dibadbaxyada ayuu markaasi uu sheegay wargeyska sidoo kale bogga shanaad waa bogga lixaad senatarka kakamega boni khalwale ayaa ugu baaqay in markaasi la muujiyo degnaan iyo sidoo kale dulqaad ku aadan daahitaanka wadahadallada u dhexeeya ruto iyo raila kooxaha ruto iyo raila waxa uuna markaasi sheegay in loo baahan yahay in dulqaad la muujiyo si markaasi wadahadallada ay u noqdaan kuwa waa kuwa markaasi ku aadan dib u howlgelinta guddiga i b c senatarka ismaamulka nairobi oo sidoo kale ah xokeyaha guud ee xisbiga o d m edwin sifuna ayaa isna waxa uu markaasi uu su-aal geliyey daacad ahaanta kooxda madaxweynaha ee ku matali doona wadahadallada dhanka baarlamaanka kuwaasi oo uu isagu laftigiisa uu qeyb ka yahay waxa uuna markaasi sheegay in ay arrintan ku aadan dhanka baarlamaanka ay markaasi tahay dhanka qadka cas ama red flag waa sida uu isagu sheegay taasi oo uu ku aadan in kooxdaasi lagu soo dara honorable aadan keynan oo isagoo ka tirsan isbaysiga azmio la umoja one kenya maadaama uu isbaysigaasi ka tirsan yahay ama uu ka tirsan yahayba xisbiga jubilee xisbigaasina uu ku jiro isbaysiga kenya kwanza waxayna sheegeen in markaasi taasi ay muujinayso in lagu soo daro dad isla isbaysiga ka tirsan oo la yidhaahda waxay wadahadal ayay qeyb ka noqonayn ayuu sheegay inay tahay ama ay muujinayso daacad ahaanta ama in daacad aysan ka ahayn dhanka xukuumadda wadahadallada intaasi ayaan ku dhaafaynaa wargeysyada oo aan markaasi kusoo qaadano waxyaabaha ugu waaweyn oo wargeysyadu ay qoraan iyada oo aan kusoo qaadanno qeybta wargeysyada waad ku mahadsantiin dhegeysigiina haatan waxaan fursadda siina dhegeystayaasha si markaasi ay noola wadaagaan hadalhaynta saaka halka ay joogaan sida looga wabaristay jawiga saaka iyo sida uu markaasi yahay eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber iyo sidoo kale eber toddoba siddeetan hal eber shan hal eber shan ayaad dhegeyste naga soo wici kartaan waad ku mahadsantiin dhegeysigiina subax wanaagsan ayaan hawada idinka leeyahay dhegeystaha ugu hore waan ka xumahay hallow star f m wacalaykum salaam walaal raadiyaha iskadami ka hor intaadan na soo wicin soo dhowow wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal waa maxamed ibraahim maxmed oo kaasoo wacaya county madera haye soo dhowow maasha allah nabadan ku baran inta ka warhaayo goobihii ganacsiga waa loo dareeray inta badan inkastoo lagu jiro tobankii dambe ee ramadaan waan garta dadka badanaa ay jiifaan maadaama lagu soo jeediyay salaatul salaatuleyl marka nabada jirto cirkana waa cir roobeed dhibacdiisa ayaa hadda nagu dayeysa alxamdulilah marka alxamdulilah ilagi axyayna bacda ma amaatana wa ilayna shuur
aad baan kuu salaamo waan kaa qaaday waana kaaga mahad celini dhegeystaha kale iyo haddii aan sii hallow star f m soo dhowo walaal hallow dhegeyste ka qayb noqo barnaamijka marka lagaa qabto si markaasi dhegeystayaasha aan fursadda u siina soo dhowow waan ka xumahay dhegeystahaasi fadlan dhegeyste fursadda si subax wanaagsan hallow star f m salaamu calaykum wacalaykum salaam walaal waxaan warab xamed waxaa waaye sacdiyo maxamed xagar dheer sacdiyo soo dhowo walaal sidee lagu yahay xagar dheere maasha allah walaal qaaliyo jawi deganaa lagu waabariska alxamdulilah intaan ka warhaayo haye maadaama soonka aan ku jirnay inta ugu dambeysay waxaa lay nabad allah noogu dhameeyo mideeda kala hadleynta waa runtii baskiriyaan oo dhanka iyo baarsi iyo nairobi dhexdooda ku gudoomay mhm
marka hadleynteena oo midaas marka dhammaan dhegeystayaasha qaaliga iyo wariyaashaba si wax wanaagsan aroorisa banaamin leeyahay
arooryo suuban ayaan ku leeyahay ee subax la mid ah waad ku mahadsan tahay dhegeystaha kale hallow star f m soo dhow wacalaykum salaam raadiyaha iska dami walaal aha
walaal waxaan ka soo hadlayaa tana dhanka tanarifa tanariva bangal miya
ma qayb ka tirsan boka booka haye soo dhow
waxaase waa fiican nahay walaal xalay jawiga waa degan yahay roob waa noo dhaha ilaahay nabad waa nagu soo kaakiciyey
aha maasha allah maasha allahan leenahay marka ummadda kalena ilaahay roob ha u rido inta xanuunsanna allah allaha caafiyo inta dhimatana allaha u naxariisto soonkana allaha naga aqbalo walaal aamiin aad baad umahadsan tahay walaal sida wanaagsan aad oga qayb qaadatay dhegeystaha kale ee qadka ku jira ee doonaya inuu qayb ka noqdo hallow star f m subax wanaagsan star f m hello soo dhowo walaal السلام عليكم wacalaykum salaam
xuseen qalliga xagal jibil haye
walaalow nabadaan ku barna alxamdulilahi rabbi alcaalamiin roob iyo nicmo ilaahay baa noogu nimaystay haye
waan iska roonahay cidaha jidcada aada ugu jirta jidcadan baa naga rafadanaysa abuwan ka fiican sii kale alxamdulilah alxamdulilah ilaahu adaa mahad iyo shukriga soonka nood allaha noogu dhameeya muslimiintana allah u gargaaro annaga ay kuleeyihiin dal iyo dilibba waanan salaamayaa
aad baad u mahadsan tahay waan kaa qaaday ee sida wanaagsan aad oga qayb qaadatay xuseen ayuu ahaa oo uu ku mahadsan yahay dhegeystaha kale hallow star f m hallow star f m
xaji cabdikari jawridaad haye soo dhowow subax wanaagsan walaal hadalhaynta dhadhaab saaka alxamdulilah walaw barwaaqa roob nabad soon barwaaqa alxamdulilah rabbi alcaalamiin mahadda ilaahay taa iskale haye wala muslimiinta oo dhanna waan salaamaya adina waan ku salaamaya waan kaa qaaday aad baad u mahadsan tahay dhegeystaha kale ee qadka ku jira hallow star f m subax wanaagsan
asalaamu calaykum wacalaykum salaam walaal
cabdi cabdi xagardhere soo dhowow cabdi
in badan baa marka koowaad ku salaamaya soon wanaagsan wanaagsan oo wacan waan kaa qaaday
nabad baa lagu baryay wax dhibaa la sheeganaya ma maqal waa nabad salo waa lasoo nabad kaagacay dhibbaana maqal darisaasha way fiican yihiin waa ilaahay mahadi asalaamu calaykum wacalaykum salaam dhegeystaha kale hallow star f m soo dhowo walaal
halo waan ku maqlaa raadiyaha iska dami salaamu calaykum wacalaykum salaam
waa macallaan aadan bashaaro meel baadiyo jooga baadiyahaasi waate
walaalow bookaa baadiyada waay haye soo dhowow aad iyo aad baa loo fiican nabad baa lagu waabariistay haye
warwaaqi roob iyo namca haye
adi see tahay alxamdulilaahi iska waran adiga roob waahay soomaha haa
aad baa walaa loo fiican yahay hadalaanta maxaan leenahay un dawlada noo dal ha noogu dhigo aad baad u mahadsan tahay dhegeystahaasi dhegeystaha kale soo dhowow hallow star f m wacalaykum salaam
saaxiib waa maxamed toonoo joogo xaafadka midjaarisa dhinka bure maxamed tabane soo dhowo walaal walaal saak xaafadda waaba ka maqneed hawada horta haddan dhe bal bal idaacaddii ka wardoon bal haye
maasha allah walaalkii aad baa loo fiican yahay cawashada saaka ugu weyn maasha allah waxay tahay aha
walaalkii koronto la-aan baan u rafaadsannahay shalay korontadii waxaan ku dhahay xaafadahaba shalay gubteen hadee markii mar wuu imaanay mar wuu tegi waan garta
marka cawashada ugu weyn taas weeyaan dhegeystayaasha dhammaanna waxaan leeyahay waan fiicannahay alxamdulilah shalayna roob baa noo dhacay ilaa xalay boqolkiiba boqol aha kuleel ka waran dhammaanna waxaan leeyahay maalintaas idin wacnaa kuleelka ka waran
kulaal zaa'id waayo ogow laakiin waan qabowna alxamdulilah hadda aad baad u mahadsan tahay hayo saaxib maxamed taabane dhekabuure dhegeystaha kale hellow star f m waan ka xumay dhegeystahaasi qadkii ayuu ka baxay balse waxaan filayaa in mar kale uu dib usoo beegsan doono soo dhowo walaal wacalaykum salaam codka sare u qaad magacaaga meeshaad naga soo wacda salma dhadhaab miyaa tiri codka sare u qaad walaal haye hagaag aad baad u mahadsan tahay ee sida wanaagsan aad oga qayb qaadatay dhegeystaha ugu dambea low star f m soo dhowo walaal
asalaamu calaykum wacalaykum salaam
waa xasan barre oo taanaarifa kaasoo u ahayd haye
meel ay dhahaan katuumba aha
alxamdulilah nabad baa lagu waabariiste waan garta
roobna waa helnay mhm
tobanka dambe ee rabalaan unba un loola gaangaani haya waan garta khayr allaha noogu dhameeyo iyo baraka aamiin
alxamdulilah waana ku salaamay waan kaa qaaday aad baad u mahadsan tahay ee sida wanaagsan aad oga qayb qaadatay arrimaha qoyska ayaan maanta oo kale barnaamijka hoggaanka star diiradda ku saarnaa waxaan markaasi diiradda ku saaraynaa xiriirka waalidka iyo ilmaha ayaan markaasi dhegeystayaal diiradda ku saaraynaa waad ku mahadsantihiin waxaan isweydiinaynaa sida kor loogu qaadi karo xiriirka waalidka iyo ilmaha ka dhexeeya marka ay timaado nolosha qoyska qof kasta waxa uu ku dadaalaa in uu ogaado sida xiriirka ka dhexeeya waalidka iyo caruurta uu noqon lahaa ama uu noqon karo mid wanaagsan farsamooyinka barbaarinta wanaagsani waxay si fiican ugu shaqeeyaan korinta caruurta leh edeb iyo sidoo kale qiyam wanaagsan waana riyo waalid kasta uu raba in markaasi caruurtiisa ay noqdaan kuwo markaasi edeb leh oo dadka ka dhex muuqda si kastaba ha ahaatee ma aha howl fudud waxaana muhiim ah in la ogaado in xiriirka ubadka iyo waalidka uu yahay dariiqa labada dhinaca si kale haddii loo dhigana dhab ahaantii waa iskaashi ka dhexeeya waalidka iyo ilmahooda beerta uwaxyada kala duwani waxay noqotaa mid qurux badan marka ay magaaloobaan sidoo kale haddii waalidku ay bartaan sida loo noqdo beerta wanaagsan ama sida beertoo kale oo ay awoodaan in ay aqoonsadaan shaqsiyadda ilmahooda oo ay nafaqeeyaan markaasi caruurtooda waxay noqodaan ama noqon doonaan mid udgoon tani waa waxa waalidiinta ay markaasi ku saabsan tahay looga baahan yahay inay sameeyaan maxaa yeele beerta haddii aad adiga hagaajiso wixii aad ku hagaajisay ayaa kuu soo bixi caruurtana wixii aad adiga ku tarbiyaysay oo wanaagsan ayaad markaasi dhegeysta adigana aad ku soo bixi oo aad heli marka ay waalidiintu horumariyaan xirfadda barbaarineed oo ay wax ku ool ah waxay awoodaan inay qaadaan hindisaha buuxinta farqiga jiilka marka waalidiintu bilaabaan inay fahmaan dheeftirka ama dheelitirka meesha laga saarayo xuduudaha meesha lagu dhiirigelinayo iyo meesha laga niyad jebinayaba marka caruurtoodu ma dhici doonaan ama ma dhicin doonaan sidaasi ayna waalid wanaagsan ku noqonayaan waaba haddii waalidka marka hore ay ogaadaan meesha caruurta laga wanaajiyo waxaa dhib u keeni karo maskixiyan waxaa dhibi karo maxaa markaasi laga baahan yahay in caruurta laga qariyo oo waalidka haddii uu leeyahay uu ka qariyo waxyaabahaasi oo dhan markii aad samayso oo aad adiga keliya caruurtaada wixii wanaagsan aad tusto si wanaagsan aad u dhegeysato jir ahaan maskax ahaan inaad fahanto ceebaha uu leeyahana markaasi aadan ku caynin mar walba adiga oo isle ku wanaaji ayaa waxaa dhici karta mar walba inaad ku cayso ku cayso waxaan ula jeedaa marka aad u sheegayso in mar walba ceebihiisa aad shegsheegto oo aad ku qaylinayso adoo saase adoo saane adoo saase waxaa ka wanaagsan inaad tidhaahda ilaahay ku soo hanuuniyo saan iska bedel hooyo ama saan iska bedel aabbo adiga kuuma wanaagsan dhanka wanaagsan wax ka tusays laakiin haddii canaantii aada uga dhigta saanaad tahay iyo saanaad tahay markaste sidaasi waxay keenaysaa in isna wixii maskaxdiisa ku jira uu sii wata gaar ahaanna markay yaryihiin waaba kasii daran yihiinba markii cunuga uu yaryahay wixii markaasi lasoo bara ayuu la kowsadaa haddii aad qayli soo barta qaylidaasuu la kowsani oo saasuu noqona qof dhaga adag haddii aad qadarin iyo wanaag iyo kalgaceel aad soo tustay markaaad wax uu sheegaysana wixii aad adiga barte ayuu markaasi la soo qabsani sidaasi ay noqoto qof kasta oo qaangaara waxa uu leeyahay awood uu ku caawiyo adduunka oo dhan keliya waxau u baahan yahay hagitaan sax ah iyo taageero hagitaanka saxda ah yuu oga baahan yahay marka qofka ama ilmaha yay oga baahan yihiin iyo dhiirigelinta oo waalidka dhale ay oga baahan yihiin qof kale oogama baahna sidaasi waxaa yidhi parma pug dab ayaa sidaasi yidhi oo ah markaasi khabiir dhanka korinta caruurta ama waxa afka qala lagu yidhaahdo family and parenting qoyska iyo waalidka khabiir ah ayaa sidaasi leeyahay oo waxuu sheegaa waxauu leeyahay qof kasta oo qaangaar markuu noqdo wuxuu ku caawin awood uu ku caawiyo ayuu leeyahay adduunka oo dhan keliya qofkaasi si uu dadka u caawiyo oo waxtar u noqdo oo bulshada wax u taro oo asaga wax isu tara keliya wuxuu u baahan yahay ayuu leeyahay hagitaan sax ah iyo taageero waa hagitaan sax ah iyo taageero ayuu keliya u baahan yahay ayuu yidhi marka la helo faham habboon waxa ay sidoo kale xoojin karaan uu yidhi xiriirka ay la leeyihiin waalidkooda haddii faham habboon la helo caruurta dhallinyarada iyo dhammaanba dadka waxa ay markaasi iyagana ay xoojin karaan xiriirka ay la leeyihiin waalidkooda waxa waalid walba uu jecel yahayna ayaa ah in uu helo isaga iyo owlaadiisa xiriirka ka dhexeeya inuu yahay mid aada u wanaagsan iyadoo ujeedadu tahay in la bixiyo markaasi waxyaabo badan oo qoto dheer faham dhammaystiran iyo dhanka caruurta waxa uu markaasi daaha ka qaaday khabiirkaasi sida loo koriyo ubadka iyo caruurta markaasi la jecel yahay saafi ahaan iyo sidoo kale sinaanta si ay ugu koraan dhammaan dhinacyada nolosha macnaha waxa uu sheegay in loo baahan yahay caruurta markii la korinaya sinaan in loo sameeyo oo eexda laga ilaaliyo maxaa yeele mar walba oo aad eex samayso waxaa markaas adina kaa halaabi dhinac dhinac ayay kaa noqonayn caruurta waxaad arkaysaa kuwo kaasoo horjeeda iyo kuwo ku taageersan haddii sidaas ay timaadana waxaad dhici kartaa in markaasi ay hoosha ama ciladu dhankaaga kasoo bilaabatay oo adiga aada eex ku waday eexdana waa waxyaabaha markaasi qabyaalada hoose aanan la fahansineyn ay saameynta ku yeelato waalidiinta iyo qoyska si kastoo ay haata waxaan isweydiinaynaa sidee lagu wanaajin karaa xiriirka ka dhexeeya waalidka iyo sidoo kale owlaadda waalidka iyo ilmuhu dhale aan soo qabto qadarada adeega barnaamijka qeybta ka ah ka ganacsi ahaan hadafka safaricom waa inay sii wadaan isku xirka dadka dadka iyo fursadaha dadka iyo aqoonta tiirarka hadafka xogtayadu waa inaan kobcinno isticmaalka xogta iyo kordhinta tirada macaamiisha ee isticmaala adeega internetka si dhammaan dadku ay uga faa'iidaystaan safaricom dhegayste waxay kaa garab taagan tahay inaad la socoto waxyaabaha agtaada ka dhaca iyo dhammaan caalamka waxa ka dhaca adigoo gurigaaga joogo waa goorma haddi dhegayste waa keliya markaaad haysato telefoon casri ah dhegaysta si aad uga faa'iidaysato adeega internetka ee safaricom ay kugu talgashay maadaama ramadaanka lagu guda jiro waxaad jeceshahay in aad ehelada iyo asxaabta la sheekaysato oo aad waraysato xaaladooda adeega internetka safaricom waxay ku siinaysaa laba g b oo dhaato ah iyo isticmaalka qariirada google oo bilaasha intaba waxaad ku helaysaa boqol shilin oo keliya dhegaysta maantaba garaac xidig shan afar afar afar gees si aad maantaba uga faa'iidaysatid dhegayste oo ka tixraac si aad u hesho laba g b oo dhaato ah iyo boqol m b oo dhanka adeegsiga google maapka ah waxaad kale oo heli kartaa dhegayste applicationka safaricom ayaad sidoo kale ka heli kartaa iyo shabakadda safaricom ee w w w safaricom com kadib xulo data deals oo nambarka labaada kadibna xulo eber oo ah adeega internetka oo aad u baahnayd khariirada google ee m b free si aad u gasho oo aad ugu raaxaysato inaad ku aado meel waliba adigoo aanan wakhti kaa lumin sidoo kale waxaad u adeegsani kartaa duruusta diiniga ee ramadaanka inaad dhegaysato oo aad ka daawato dhanka youtube-ka amaba hablaha qudhooda maadaama galabkii afur la diyaarinayo tartiib adeegan qaado dhegaysta oo youtube-ka ka baar sida loo sameeyo cunooyinka kala duwan adigoo gurigaaga jooga oo ka farxi bisha barakaysan tobankeeda dambe xaajigaaga maantaba garaac xidig shan afar afar afar gees si aad maantaba uga faa'iidaysato dhegaysta oo ka tixraac si aad u hesho laba g b oo dhaato ah iyo boqol m b oo dhanka adeegsiga google maapka ah waxaad kaloo ka heli kartaa ablicathonka safaricom iyo sidoo kale shabakada safaricom ee w w w dot safaricom dot com maantaba dhegeyste ka faa'iidayso adeega kale haddii aan soo qabto dhegeyste xilligan lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ku afur k f c jamuuyka waa digaaga macaanka badan ee k f c oo adiga lagugu talagalay dadka afurka jaamka ku jiro ama howlo kale ku mashquulsan hawalwelin goobtaa joogta eed k f c ay kugu keenayan dhegeysta k f c mar haddaad digaagteeda goosato farartaada ayaad leefleefi dhegeysta digaagta k f c waa xalaal waana la xaqiijiyey haddii afuraadka uu kugu qabto waddada adoo saaran shaqo ku jirto ama aad qoyska doonaysa inaad ka farxiso dalbo k f c jumooyinka si wanaagsan ayaa loo diyaariyey aad ayay u dhadhan macaan tahay waa kiribsi aad u macaan aanan marnaba laga foqi karin dhegeyste k f c jumooyinka markaad dalbato dhegeystow waxaad helaysaa toddoba qaybood oo digaaga toddoba garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso keliya kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal shilin ama sagaal qaybood oo digaaga sagaal garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso laba kun shan boqol iyo konton shilin oo keliya ku raaxayso adeega k f c jumooyinka inta lagu guda jiro ramadaan adiga iyo qoyska iyo asxaabta xilligan barakaysan xarumaha k f c dhegeysta waxaa ka mid ah k f c sli k f c limuru road k f c south c iyo sidoo kale k f c mombasa road iyo k f c harlingam k f c digaagteeda aadka u macaan waxaa lagugu keenay albaabka gurigaaga iyo goobtaada shaqo dalabkaaga dhiiba dhegeysta adiga oo wacaayo cibar toddoba laba labo shan boqol soddon iyo labo shan boqol soddon iyo labo ama tag dhegeysta laanta k f c ee kuugu dhow ama xarunta k f c dhegeysta ee kuugu dhow ee agtaada ku taalo weli qaybta adeegyada ayaan ku guda jirnaaye geeska afrika dhegeyste waxaa ka jirta abaartii ugu darneyd abid muddo afartan sano ah hal dhibic sideed milyan oo qof ayaa guryahooda isaga cararay iyaga oo raadinayo biyo baadiyo cunto abaartu waxa ay si daran u saameysay wadamada kenya soomaaliya iyo etoobiya hay-adda qaramada midoobey ee qaxootiga u n t r ayaa ku sugan goobaha kala duwan si ay dadku abaartu saameysay u siiyaan gargaar qoysaska ay abaaruhu saameeyeen geeska afrika balse dhegeysta u n t r waxay la daalaadhacayaan baahida badan ee dadka sidaasi darteed u n t r ayaa kaashatay shirkadda isgaarsiinta safaricom si dhibcaha loo yaqaano bonga pointska loogu adeegsado ka jawaabidda abaarta dhegeyste ma la socotaa in dhibcahaaga bonga pointsk aad ku caawin karto qoysaska abaartu saameysay u n t r waxay doonaysaa in barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato abaarta abaarta daran ayaa waxay aad u saameysay nolosha carruurta dadka qaar abaartu waxay ka baabi'isay ehelkoodii sida hooyo aabbo walaal iyo wixii la mid a waxayna dadkaasi ku qasabtay abaarta inay isaga soo hayaamaan guryahooda iyaga oo baadigoobayo biyo baad iyo sidoo kale hooy dhegeyste waad caawin kartaa qoysaska ay abaartu saamaysay adigoo adeegsanaya dhibcahaaga bonga pointska ee safaricom muxuu kugu jira dhegeysta dhibcaha haddiiba aad dhibcahaaga maanta ugu deeqi karto walaalaha ay abaaruhu saameeyeen fadlan ku deeq dhibcahaaga bonga pointska dadku ay abaartu saamaysay hay-adda u n t r waa hay-ad caalami ah oo ku sugan goobweliba haddaba haddii aad rabto inaad dhibcahaaga bonga pointska ugu deeqdo u n t r si markaasi wax loogu qabto dadka abaaruhu ay saameeyeen waxaad dhegeysta garaacaysaa marka aad dir rabto dhibcahaaga bonga pointska waxaad garaacaysaa star one twenty six hash ama xidig hal labo lix afargees kadib waxaad dooranaysaa lipa na bonga point kadibna waxaad dooranaysaa paybill kadibna business number ayaad tegaysaa oo markaasi waxaad gelinaysaa soddon iyo labo sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo siddeed kadibna dhegeysta cadadka ee dhibcahaaga ayaad account number waxaad gelinaysaa marka hore markaad business number gelisa account number ayuu ku weydini waxaad gelinaysaa star f m kadibna cadadka lacagta cadadka dhibcahaaga bonga pointska kadibna nambar sireedkaaga sidaasi ayaad ugu deeqday dhibcahaaga bonga pointska ee haddaba dhegeysta u dir ama haddii kale dhegeysta lacag ayaad u diri kartaa lacagtaasina waxaad tegaysaa ampesa paybill kadib paybillka waxaad gelinaysaa soddon iyo labo sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed account numberna waxaad gelinaysaa star f m kadibna dhegeysta cadadka lacagta kadibna nambar sireedkaada kadibna waad diraysaa sidaas ayaad ku diri kartaa dhegeysta ee maantaba ka faa'iidaysa hay-adda u n t r waxay ku leedahay fadlan baahida badan ee jirta awgeed dhibcahaaga noogu deeq maadaama hay-addu ay safaricom heshiis la gashay oo ku aadan dhibcaha bonga pointska in dadka abaaruhu uu saameeyey wax loogu qabto haddii dhegaysta aad isdhihi jirta alla dadka waan jeclaan lahaa inaan ka qayb qaato abaaraha iyo lacaga aan ku darsada laakiin ma awoodo maanta waxaad awooddaa dhegaystay dhibcaha ku buuxa telefoonka ee bonga pointka loo yaqaano kolley dadka inta badan way yaqaanaan dhibcahaasi ayaad dhegaysta lacag ahaan u sadaqaysan kartaa oo waxaad ku diri kartaa u n h r sidaa ugu diri kartana waa star one twenty six hash kadib lipana bonga point kadibna dhegeysta waxaad dooranaysaa paybill ee business number ayaad gelinaysaa oo ah soddon iyo labo sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed kadibna dhegeysta waxaad gelinaysaa account number star f m kadibna cadadka dhibcaha bonga pointka kadib number sileedkaada sidaasay aad ugu deeqda dhegeyste ee ka faa'iidaysa waad ku mahadsantihiin dhegeysigiina dhegeystayaal waxaan diradda ku saaraynaa barnaamijka hoggaan kasta arrimaha qoyska sida markaasi kor loogu qaadi kara xiriirka ka dhexeeya waalidka iyo ilmaha ama waalidka iyo owlaadiisa marka ay timaado nolosha qoyska qof kasta waxa uu ku dadaalaa inuu ogaado sida xiriirka ka dhexeeya waalidka iyo caruurta uu noqon karo mid wanaagsan farsamooyinka barbaarinta wanaagsani waxa ay si fiican ugu shaqeeyaan korinta caruurta leh edab iyo qiyam wanaagsan waana riyo waalid kasta uu markaasi ku riyoonayo in uu arko uu helo caruur wanaagsan oo qiyam leh oo sidoo kale tarbiyo fiican haysta si kastaba ha ahaatee ma aha howl fudud waxaana muhiim ah in la ogaado in xiriirka ubadka iyo waalidka uu yahay dariiqa laba dhinac ah si kale haddii loo dhigana markaasi waa mid ee waxyaabo badan ah ama dhinacyo badan ka dhexeeya waalidka iyo ilmahooda sidoo kale tusaalooyinka qaar ayaa waxay tahay haddii aad aragto beer oo waxyaal kala duwan ee ku yeelaan ama ku abuuran oo beer markaasi aada u wanaagsan waxay noqotaa mid qurux badan marka ay ay qofkii iska lahaa uu geliyo waxyaabo wanaagsan ama uu dhaqaalo geliya ama uu tabac fiican geliya ama uu si wanaagsan u hagaajiyo sidaasi si lamid ahna caruurtu waa sidaasi oo kale oo iyagana wixii adiga aad gelisa unbay kuu soo saaraan waana sababta uu markaasi uu u leeyahay ninka khuburada ka mid ah arrimaha qoyska iyo waalidka iyo caruurta waxa uu markaasi u sheegay in qof kasta wixii lagu ababiyo inuu markaasi uu soo saarayuna xaq u leeyahay in markaasi uu kor u keeno markay waalidiintu horumariyaan xirfadda barbaarineed waxa uu leeyahay oo ay wax ku ool ah waxay awoodaan inay qaadaan hindisaha buuxinta farqiga jiilka macnaha waalidka laftigiisii inuu isagaba kobciyo xirfadiisa barbaarinta iyo qaabka ubadka loo barbaariy iyo waxyaabahaasi oo dhan isagana inuu marka hore kor u qaado ayaa la rabaa oo uu waalidku bal isna uu isfiiriyo qaabka aad wax u barbaarisa maxaa ka qaldan ilmaha maxaad ku tarbiyeysaa gaar ahaan xilligan hadda bisha barakeysan lagu jiro waxaa laga yaabaa in aad arkayso qof caruurta marka ay yaryihiin ayaa fiican dhanka diinta oo kale in lagu barbaariyo sida salaada oo kale soonka oo kale xilli soonka ama soonqaadka bishan soonqaadka oo kale marka lagu jiro caruurta markay da-doodu tahay toban sana wixii ka weyn koob iyo toban sana labaiyo toban sana hadda waxaa laga yaabaa inaad aragto ilmo jiraan ku dhowaad afar iyo toban sana oo keliya ooga dhiman tahay sanadkii qaangaarka ay sanad keliya ooga dhiman tahay ama waqtiyo kooban keliya ooga dhiman tahay oonan haddana aan soomeynin waalidkii dhalana aanan xitaa ku tarbiyeynin oo aan tusaynin maxaa yeele haddii hadda aad tusi weyse oo sidaas uu ku qaangaaro waxaa laga yaaba inuu iskala qabsado biyihii hadhowna dhudhuumasho uu markaasi biyaha ku cabo laakiin marka uu yaryahay xitaa toban sano haddii uu jiro ilmaha waa la soonsiiyaa oo soonkaa la baraa ugu yaraan ama ugu badnaan ilaa lix sac oo kale markii lix sac la marayo waa laga furaa oo biyo ayaa la siiyaa iyo cunto waad sooneed hadda afur waxyaabahaas alla si uu marka uula qabsado oo aad ku soo bilowdo waa marka uu toban sano jiro sidaasaad ugu soo bilaabaysaa oo soonkiisii ayaad sidaas ugu soo bilaabaysaa ilaa lix sac saddex iyo toban sano saasoo kale afar iyo toban sano markuu gaar ilaa casiraad gaarsiini ama waad ku dayn haddii uu wadi karo haddii uu markaasi culeyso dareemana waad ka furaysaa laakiin hadda waxaa laga yaaba inaad aragto in hooyada ama aabuhu ay raalli uga yihiin ilmaha xitaa inaanan lagu dayin xagga barbaarinta suuban gaar ahaana dhanka diinta ramadaanka iyo salaadaha oo kale laguma daya haddii hadda lagu dayi waayana markuu iskood u weynaado waxaa dhici kartaa inuu ka dhigta mid un iska caadi ah maxaa yeele marka hore laguma soo tarbiyeynin marka xaaji i dan kama lahaanayo waaba haddii alle uu soo hanuuniyey ma ahane waxaa laga yaaba in sidaasi uu ku tago oo marmarkoona uu qac ka siiya marmarkoona uu iska dhaafa hadhowtana adiga markaasi aad ku rafaado laakiin sidaasay u dhicin wax walba caruurtaada inta ay yaryaryihiin oo aysan kuu qaangaarin ayaa adiga soo wanaajin kartaa markaad soo wanaajiso wixii aad ku soo wanaajisay ayay hadhow kuula imaanayn sidaas darteed xiriirka marka adi iyo iyaga kaala dhexeeya waxa uu noqoni mid wanaagsan waxyaabaha marka xiriirkiina xumeyn kara waa adi iyo ilmahaada waxa xiriirka xumeyn kara khubarada ee markaasi dhanka arrimaha qoyska waxa ay sheegayaan eexda ka mid a eexda haddii aad isku aragto eex macnaha eexdu siyaabo kala duwan ay noqon kartaa mid waa mid si ulakac ah oo binniya aad u samaynayso oo ilmaha aad kala jeceshahay cabdi iyo xasan cabdi aad jeceshahay xasan dan iyo muraad kama lahayd caashe iyo ceebla waxaad jeceshahay ceebla caashe dan kama lahayd midaasi waa mid si kas aad u samaynayso oo aad intentionally ama binniya aad adigu u samaynayso midna waa mid markaasi niyo ka ahayn laakiin adoo samayso un aad is aragta tusaale oo kale mar walba waxaad iska jeceshahay kaama ah hebel inaad necab tahay laakiin waxaad un is arkaysaa adoo dhex taagan in mar walba hal qof keli aad wax siinaysa asaga aad wadaysa kuwan kale aad danaynayn iyaga laakiin markaasi xitaa adiga haddii niyadaada aysan ku jirin in markaasi aad iyaga kala jeceshahay aysan niyadaada ku jirin laakiin un aad isku aragtoon in kan un keliya markasta marka waxaa laga yaaba iyaga inay u qaataan maadaama ay yaryihiin ma ku dhihi karaan saasaad samaysay ama saanaad neeshay laakiin xoogaa niyadooda way isbedeshaa oylen ilmaha xitaa markay yaryihiin waxay jecel yihiin in iyagoo dhan la wada simo oo haddaa kan xambaart isaga xitaa inaad xambaart waad dareemi kartaa markaad ilmo yaryar oo isku markaasi isku isla dhan meel ku ciyaaraya haddii aad u timaado oo midkoo ah xambaart kan kale siduu kuu fiirin waad dareemi kartaa oo isha siduu kuula raaci sidaas darteed waxay ka dhigan tahay marka uu sidaas kuu fiirinayo maadaama uusan ku dhihi karin ama uusan hadli karin ama uu ku dhihi karin anina maad xambaartid ama maad iqaadid ama maad isiisid marka waa uu ku fiirinaya fiiriskaasi ee dadka cilmu nafsiga gaar ahaana arrimaha qoyska ku takhasusa waxa ay sheegayaan oo ay leeyihiin fiiriskaasi ayaa waxa ay ka dhigan tahay in qofkaasi uu ku tusay dareenkiisa dhabta ah niyadana uu geystay in adiga aadan ahayn qof wanaagsan iyagana u wanaagsan maxaa yeele waad u kala eexatay soomaalidu eexda way ku badan tahay oo hadda waxaaba eexda ay ku dhex jirtaaba qoyska ay ku dhex jirtaa aabbuhu wuxuu u kala exdaa xaasaskiisu u kala exdaa aabbuhu caruurtiisu u kala exdaa hadduu hal xaas qabana hashaas xaas caruurtay dhasho u kala exdaa hadduu laba qabana waxaa laga yaabaa tan kale labadooda mid inuu u exda taasoo keenaysa arkaysa xaas dhan ilmihii ay dhashay in aabbuhu ay ku yihiin markaasi takor oo aysan dani ka gelin oo aysan aada u danaynin oo aysan rabin ilaa man raxima rabbuhu in yaroo alla u naxariista oo garanayo waalidnimada xitaa aabbaha haddii uu gacan bidixay uu ka exda laakiin weli u haaya xaqii waalidnimo u haaya wanaaggii waalidnimo u haaya wixii maadaama uu adduun iska yahay oo wax walba ay soo afjarmi karaan sidaas darteed waxaa marka uu ninkan uu sheega oo ah cilmu dhanka khubarada qoyska iyo waalidka ku takhasusay waxa uu leeyahay haddii eexdu ay meesha soo dhex gasho saameyn ay yeelanaysaa saameyntaasi waxay ku yeelanaysaa waalidiintii ay ku yeelani hooyada laftigeeday saamayni aabbaha laftigiisu saamayni si guud wuu u saamayni si gaar ahna wuxuu u saamayni qofkii markaasi sameeyey oo eexda samaynayay ayuu si gaar ah ay u saamayni sidaas darteed mar walba wuxuu leeyahay waxaa wanaagsan inaad iska ilaaliso in aad u muujiso eex ilmahaaga waxaa kale uu leeyahay qof kasta wuxuu leeyahay awood uu ku caawiyo adduunka oo dhan waa ilmaha markuu weynaado awood uu ku caawiyo adduunka uu leeyahay laakiin waa goormaa wuxuu yidhi keliya wuxuu u baahan yahay hagitaan sax ah iyo taageero in aad si saxa ku hagto taageerona aad u muujiso laakiin inaad ilmahaada u kala taageerto kuna aad wanaagga tusto kalena dan aad ka lahayn ma wanaagsano sidoo kale waxa ay sheegayaan oo ay leeyihiin in markii la barbaarinayo la iska ilaaliyo waxyaabaha xabad garaaca oo kale in mar walba aad xabadka u garaacato ilmaha inaad garaacdo waa ku muhiim laakiin xabadka garaacidda indhaguduudka qaylida taasi barbaarin ma aha taasi waa ceyrin iyo fiijin iyo in lagaa cararo ayay keenaysaa laakiin haddii aad shabiixiso hooyooyinka ayaa waxaa laga yaabaa hooyooyinka qaar inaysan ilmaha ul ku taabanin laakiin afka ay ka canaantaan canaanta afku waxa ay keentaa saameynna ku yeelataa maskaxiyana ay saameyn ugu yeelataa qofkaasi waxay ku abuurtaa coqdad iyo cara inuu noqdo qof mar walba kaa cararsan adiga kaa fiigsan xitaa haddii uu ogyahay inaadan garaacaynin laakiin qayladaas ayuu ka cararaa qaylidaada ay waxay keenaysaa in wadkaadu ay kaa cararaan oo xitaa ayagoo yar hadalkaaga maqli waayaan adoo la hadlaysa iska socdaan laakiin marka aad garaacdo oo garaacana ma aha dilitaanka ilmaha nabro loo yeelayo ma aha ee shabiixinta yaryar waa ay ka wanaagsan tahay qaylida ayay markaasi leeyihiin si kastay ahaataba waxaa marka la doonaya sida marka loo wanaajin karo xiriirka ka dhexeeya waalidka iyo caruurtiisa xiriirkaasi waxyaabo badan ayaa marka kor u qaadi karaa sida aad adigu u wanaajiso hadba saad adiga ka dhigata ayay ku xiran tahay laakiin sida aad adiga is leedahay iyo sidoo kale in aad ugu tarbiyan karta caruurtaada xiliyada soonqaadka oo kale inay soonkii soomaan oo cunugaaga isagoo koob iyo toban sano kuu jir laba iyo toban sano wiilka gabadha kuu jirt inaadan la sugin maxaa yeele mararka qaar waxaad xisaabinaysaa keliya da-da inaad xisaabo saa dhici karta laakiin ilmuhu waa mararka qaarkood way isbedelaan qaarbaa iyagoo aanan shan iyo toban sano gaarin qaangaara gabdhaha waa sidaas oo kale wiilishana waa sidaas oo kale ee muhiimaddu ma aha in keliya aad sugto mararka qaarkood cunuga ama gabadha iyaga oo saddex iyo toban sano jiro ah ayaa laga yaabaa inay qangaaraan oo waxyaabihii qangaarnimada ay yimaadaan markaas oo kale marka ma soomi kara miyaad leedahay waa maya waa marka inaad sii barta marba haddii toban sano uu gaaro waa in marka ilmaha soonkii la bara salaadihii xitaa lagu garaaca soonkii la soonsiiyo oo la kiciyo si uu dadku ula saxuurta kadib waa uu ku tarbiyowi waaya laakiin haddii aad tirahda marka saxuurta hooya iska jiif ama aabba iska jiif alla cunugeygi ma soomi kara alla cunugeygi oo xitaa aadan war ka hayn cuntada waad u raadini laakiin salaada haddii uusan tukanin waxaa laga yaabaa inaad dan ka lahayn oo agtaada fadhiya inaad barto ayaa la rabaa ma tukate kaala tuka saan u tuka sidan dheh salaada way wanaagsanta waxaas inaad oga sheekayso beddelkii hunguriga keliya aad mar walba u raadin laheyd haddii uu qadal la gaara aad isagoo markaasi soo dheelaya kubadii wata lugihii siigada ka muuqda aanan xitaa lugaha iska dhaqin weysada aadan baran laga yaaba inaad tiraahdo gacmaha soo dhaqa kaala qade waana koob iyo toban sana laba iyo toban sana saddex iyo toban sana inuu jiro ayaa dhici karta waa iska jirtaa hooyooyinka inkastoo xumaan ay ka aheen ay ka yihiin jeceelka iyo wanaagga iyo sida ay u qadiriyaan ilmahooda ay ka mid tahay laakiin haddana adigoo saasi u qadirinaysa waxaa lagaaga baahan yahay inaad dhanka wanaaggana aad mararka qaarkood markaasi fiirsa si adiga uu ku anfaco maxaa yeele cunuga aad tarbiyaysa ayaa hadhow marka adiga aad geeriyooto wax kuu tari oo siduu wax kuugu tari haddii ilmaha uu ku wanaagsan yahay xagga diinta aad ku tarbiyaysay markii uu adiga aad geeriyooto oo dunida aad ka tagta ileenay hooyo haddii aad tahay dunida saan uma joogaysid aabba haddii aad tahay saan uma joogaysid adoo da duqudnimada gaarin ayaad geeriyooni adigoo duqaad geeriyooni waad gaboobi kartaa oo meel qof meel yeela la kiciya la qaadayaad noqoni haddii diinta aad ku tarbiyaysay qofkaas isagee markaad duqoodana waa uu ku qaada waa uu ku dhigi xitaa waxaa haliis ah in haddii shaqo uu hayay oo shaqadaasi ay ku adkaatay in adiga uu kula joogo oo shaqada ay muhiim noqoto shaqada wuu iska dhaafay adiguu kuu soo goy si adiga uu kuu qaado oo kuu dhigo laakiin waa marka aad diinta ku tarbiyeyso haddii aad diinta ku tarbiyan waysa sida uu kugu soo duceyni maxaa yeele marka aad dhimato waxa keliya wax kuu tari waa owlaadaada owlaad waladun saalixun yadcu lahu ayaa layidhi owlaad saalix ah oo wanaagsan oo kuu soo ducey ku aan wanaagsaneen suu kuugu soo duceyna marka haddii aad tarbiyan wayso kuma soo duceyna laakiin haddii diinta aad ku tarbiyaysay ilaahayna uu kuu waafajiyo tarbiyadaasi oo dhanka diintana uu waafajiyo wax walba xag alla waaye waa uu kuu duceyni markaad dhimato ducadaasi ayaa adiga wax kuu tari iyo sadaqada laguu bixiyo marka waa inaad ku dadaasho sida aad u kobcin lahayd hadda wanaaji marka inta aad goori goor tahay wanaaji xiriirka adiga kaala dhexeeya ilmahaaga iyo adiga ilmahaaga xitaa isagoo weyn xiriirkiisa inaad wanaajiso ayaa la rabaa kaala dhexeeya oo aad adiga tusto oo aad keento kadibna oo asagana kugu doodida wixii asaga aad barta isna dadka kale saas ula dhaqmi waalidiinta kale saasuu u xiriirini saasuu u wanaajini ciziigaas ayuu ku cizayni allahana wada cizeeye dhammaanteen ramadaan mubaarak allahna hanaga aqbala camalka saalix ee bisha barakaysan kheerka ku jirana maadaama tobankii dambe lagu jira alla subxaanahu wa tacaala hana waafajiya aan soo qabto adeegyada barnaamijka qaybta ka ah ka ganacsi ahaan hadafka safaricom waa inay sii wadaan isku xirka dadka dadka iyo fursadaha iyo dadka iyo qoyska taariikhda hadafka xogtayadu waa inaan kobcino isticmaalka xogta iyo kordhinta tirada macaamiisha ee isticmaala adeega internetka si dhammaan dadku ay uga faa'iidaystaan safaricom dhegaysta waxay kaa garab taagan tahay inaad la socoto waxyaabaha agtaada ka dhaca iyo dhammaan caalamka waxa ka dhaca adigoo guriga joogo waa goormay hadda dhegayste waa marka aad haysato telefoonka casriga ah dhegayste si aad uga faa'iidaysato adeega internetka ay safaricom kugu tala gashay maxaa yeele telefoon casri haddii aadan haysanin internetka ma faa'iidaysan kartid qofka internetka ka faa'iidaysan kara waa qofka keliya ee haysta telefoonka casriga maadaama ramadaanka lagu guda jiro waxaad jeceshahay inaad ehelada iyo asxaabta la sheekaysato oo aad waraysato dhegaysta xaaladooda waxaa dhici karta ehelkaaga inuu kaa jiro soomaaliya ama waddanka aad joogto waddan ka baxsan inuu jiro sidaas darteed waad dareemi kartaa in aad u baahan tahay dhaata si aad qofkaasi ula hadasho oo qad aad u baahan tahay wasabkii aad ka bici oo muuqaalkiisa aad u baahan tahay seygaadoo kale qurbaha jira waxaad rabtaa inaad muuqaal kula hadasho oo aad isaragtaan waa inaad dhaato gadad safaricom marka waxay ku leedahay adeegan ayaan kuu keennay waa adeega internetka waxayna ku siinaysaa safaricom dhegeysta laba g b oo dhaato ah waa laba g b ama two g b oo dhaato ah iyo isticmaalka qariirada google oo bilaash ah google-ka ayaad isticmaali kartaa si aad markaasi u gasho baaritaano u samayso dhegeysta websaydyada aad rabtana aad ula xiriirto intaba dhegeysta waxaad ku helaysaa boqol shilin oo keliya ayaad ku helay in waxaasoo dhan aad hesho waxaa kaa xigaa boqol shilin marka sidee u qaadan kartaa waxaad u qaadan kartaa dhegeyste aad garaacaysaa xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash ayaad dhegeysta garaacaysaa si aad maantaba uga faa'iidaysatid oo ka tix raac si aad u hesho laba g b oo dhaato ah iyo sidoo kale boqol m b oo dhanka adeegsiga google mapska ah waxaad kaloo ka heli kartaa dhegeyste ee adeegan my safaricom app ama applicationka my safaricom iyo shabakada safaricom ee w w w dot safaricom dot com kadib xulo data deals oo mar nambarka labaad ah kadibna xulo eber oo ah adeega internetka aad u baahneed khariirada google ee m b free si aad u gasho oo aad ugu raaxaysato inaad ku aado meel waliba adigoo aanan wakhti kaa lumin sidoo kale waxaad u adeegsani kartaa duruusta diineed ee ramadaanka inaad adeegsato dhegeysta oo aad ka daawato dhanka youtube-ka ama hablaha qudhooda maadaama galabkii afur la diyaarinayo tartiib adeegan qaado dhegeyste oo youtube-ka ka baro sida loo sameeyo cunooyinka kala duwan adigoo gurigaaga jooga dhegeyste oo wax qarashana kaa bixin maantaba garaac xidig shan afar afar afar gees si aad maantaba uga faa'iidaysatid dhegeyste oo ka tixraac si aad u hesho laba g b oo dhaato ah boqol m b oo dhanka adeegsiga google mapka waxaa kaloo adeegan ka heli kartaa applicationka my safaricom dhegeyste iyo shabakada safaricom ee w w w dot safaricom dot com adeega kale dhegeysta haddii aan soo qabto xilligan lagu guda jiro dhegeystow bisha barakeysan ee ramadaan ku afur k f c jumooyinka waa digaaga macaanka badan ee k f c oo adiga lagugu talagalay dhegeyste dadka afurka jaamka ku jiro ama howlo kale ku mashquulsan hawalwelina goobtaad joogto ayay k f c kugu keenayan k f c mar haddaad digaagteeda goosato fartaada ayaad leefleefi dhegeysta k f c waa xalaal waana la xaqiijiyey digaagtan haddii afuraadka uu kugu qabto waddada adoo saaran shaqo ku jirto ama aad qoyska doonayso inaad ka farxiso dalbo k f c dhegeysta k f c jumooyinka si wanaagsan ayaa loo diyaariyey aad ay u dhadhan macaan tahay waa kiribsi aad u macaan aanan marnaba laga fuqi karin dhegeyste k f c jumooyinka markaad dalbato waxaad helaysaa toddoba qeybood oo digaaga toddoba garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal shilin oo keliya ama sagaal qeybood oo digaaga sagaal garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso laba kun shan boqol iyo konton shilin oo keliya ku raaxayso adeega k f c jumuika inta lagu guda jiro ramadaan adiga iyo qoyska iyo asxaabta xilligan barakaysan dhegeysta xarumaha k f c waxaa ka mid ah k f c slii k f c lumuru road k f c south c k f c mombasa road iyo sidoo kale k f c hallingam k f c digaagteeda aadka u macaan waxaa lagugu keenay albaabka gurigaaga iyo goobtaada shaqo dhegeyste dalabkaaga dhiiba adigoo wacaayo eber toddoba laba labo shan boqol soddon iyo labo shan boqol soddon iyo laba ama tag laanta k f c ee kuugu dhow dhegeyste kadib dalba adigaaba u riyaaqi doone k f c jumuika mala socotaa dhegeysta geeska africa waxaa ka jirta abaartii ugu darneyd abid muddo afartan sano ah hal dhibic siddeed milyan oo qof ayaa guryahooda isaga cararay iyaga oo raadinaya biyo baad iyo sidoo kale cunto iyo hoy haddaba dhegeyste kumanaan malaayiin ku nool gudaha dalkani kenya etoobiya iyo soomaaliya ayaa markaasi saameyn wajahaya oo ku aadan abaarta hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga u n h r ayaa ku sugan goob walibo si ay dadka abaartu saameysay u siiyaan gargaar qoysaska ay abaaruhu saameeyeen ee geeska afrika balse u n h r dhegeyste waxay la daalaadhacayaan baahida badan ee dadka unhcr ayaa kaashatay shirkadda isgaarsiinta safaricom si dhibcaha loo yaqaana bonga pointska loogu adeegsado ka jawaabidda abaarta dhegeyste ma la socotaa oo ma imaqashaa oo ma og tahayba in dhibcahaaga bonga pointska aad ku caawin karto qoysaska ay abaaruhu saameeyeen abaarta daran ayaa waxay aada u saameysay nolosha carruurta dadka qaar abaartu waxay ka baabiisay ehelkoodii sida hooyo aabbo walaal iyo wixii la mid a u n h r dhegeyste waxa ay doonaysaa in dhibcahaga bonga pointka aad markaasi kaga qayb qaadato barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato waxay dadkaasi abaartu ku qasabtay inay isaga soo hayaamaan ayaga oo baadigoobaya biyo baad iyo sidoo kale hoy dhegeyste waad caawin kartaa qoysaska ay abaartu saamaysay adigoo adeegsanaya dhibcahaga bonga pointka ee safaricom fadlan ku deeq dhibcahaga bonga pointka dadka ay abaartu saamaysay hay-adda u n h r waa hay-ad caalami ah oo ku sugan goobaliba haddaba haddii aad doonayso dadkaas inaad ugu deeqdo dhibcahaaga sida tan ayaad ugu deeqi kartaa waxaad ku dhufanaysaa marka hore star one twenty six hash kadibna lipana bonga points ayaad dooranaysaa kadib paybill ayaad kasii doorana paybill waxaad gelinaysaa dhegeyste soddon iyo labo sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed account number waxaad gelinaysaa star f m kadib cadadka dhibcaha bonga pointka aad dir rabto ayaad gelinaysaa kadibna nambar sideedkaada haddii lacag aad rabto inaad u dirto waxaad tegaysaa ambesa paybill kadib soddon iyo labo sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed account numberna waxaad gelinaysaa star f m kadibna lacagta kadibna nambar sideedkaada haddii aad ebel hore isla dhegeyste allah waan ka qayb qaadan lahaa abaaraha laakiin lacagan ugu deeqama hayo maanta waxaad haysataa dhegeyste dhibcahaaga bonga pointka oo aad sadaqaysan karta ayaa haysataa maadaama u n h r ay heshiis la gashay shirkadda isgaarsiinta safaricom si dhibcaha loo yaqaano bonga pointka loogu adeego dadka ay abaaruhu saameeyeen ee geeska afrika abaarta ugu daran ayaa waxay ku dhufatay geeska afrika gaar ahaanna gudaha dalkani kenya iyo sidoo kale etoobiya iyo soomaaliya hagaag wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka qeybihiisii dambe ayaana kusii siqaynaa waxaa la soo gaaray xilligaan fursadda u siin jirnay dhegeystayaasha in ay nala wadaagaan aragtiyadooda ku aadan qodobka doodda ee barnaamijkan diradda ku saarayna sida kor loogu qaadi karo xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya waalidka ee owlaadda iyo sida owlaadda gaar ahaana xilligan bisha barakeysan ee ramadaan loogu tarbiyeyn karo soonka iyo sidoo kale salaada maadaama bishii ay gebagaba sii tahay iyo si guud tarbiyeynta ubadka oo haddii uu hagaago ay markaasi hagaagayso xiriirka ka dhexeeya waalidka iyo ilmihiisa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber iyo sidoo kale eber toddoba siddeetan hal eber shan hal eber shan ee dhegeysta kaga qayb qaadani karta daqiiqadaha yar een markaasi kooban ayaan fursadda siinay dhegeystayaasha hallow star f m dhegeystahaasi waan ka xumahay qadkii ayaa ka hiliyey balse waxaan filahaa inuu mar kale na soo wici doono si barnaamijka uu qayb uga noqdo barnaamijka waxaa kuu soo saaray halkana kaala socodsiina anigoo anwar maxamed a dhegeyste idaacadda star f m ayaad naga dhegeysanaysaan soo dhowo walaal xigaha waan ka xumahay dhegeystahaasi dhegeyste soo dhowow ka qayb qaado barnaamijka oo fursadda sii dhegeystayaasha maxaa yeelay qadka intaad ku jirto dhegeystayaal badan ayaad markaasi qadka ciriiri uga dhigaysaa dhegeyste oo fursaddii aad ka bildarayni wakhtiga oo yar awgii maadaama ramadaan lagu guda jiro dhegeyste fursadda sii dhegeystayaasha diyaarka ah ee doonaa inay ka qayb qaataan barnaamijka waxaana markaasi isweydiinaynaa dhegeystayaal sida loo wanaajin karo xiriirka ka dhexeeya waalidka iyo sidoo kale carruurtiisa hallow star f m dhegeystaha qadka ku jira iyo fikirkiisa haddii aan siiyo soo dhowo walaal magacaaga halkaad naga soocday star f m hello hellow star f m hagaag ma hayo dhegeystahaasi balse waxaan filaya inuu mar kale na soo wici doono رمضان ده حياتي حيا أوقاتي يا رب صلاتي تقبلها عطول ما أحلى حجابي ما أحلى حجابي hallow star fm dhegeyste
halo soo dhowo walaal magacaaga aadan bashaar meel baadiye joogo kow
walaala ilmahaarta in la tarbeeya wax wa- wax wanaagsan waay waan garta
waalidka marka ilmaha ilaahay baa siiyeen mhm inuu tarbiyeeyo oo weliba diinta u bara mhm
waxaa way waa shay waajib ah.
haye aadan eh, sidee ilmaha gaar ahaan hadda xilligan bishan barakaysan ee ramadaan lagu guda jira ilmaha aanan weli soonka gaarin laakiin da-dooda ay toban koob iyo toban ama labaiyo toban jira labaiyo toban jirka ah sida loogu tarbiyeen kara inay soonkii lasii bari kara ama loo sii bari kara qaab noocee ah Wal- ah way saalan tahay sida loo bari karo way saalan tahay mhm
marka ilmaha ninka dhalay ku xiran tahay mhm
ninka dhalay hadduu ku so- soonka ku tarbiyey mhm
igoo toddoba jiraba salaada lagu soo tarbiyey mhm afar iyo toban markuu gaaro inuu soomo way u fududa waan gartay
marka aad iyo aad bay u fududa ilmaha ninka dhalay ku xiran tahay haye ka waran ee hooyooyinka ee ilmadhan oo koob iyo toban ama labaiyo toban jira oo iyadoo soon la joogo oo xitaa isku day aan la dhehin un duhur kastana qada loo kari
aniga waa dadkao dhan bay haysataa waxaase haye dadkan cibaadada lagu feri laaya waan gartay adi ilmo yaraada sheegan soddon jiro ama afartan jiro oo soonka aan lagu karayna la arki waan gartay oo waktiga soonkaba markii yarku soonkaba iska toori oo waxaan loo baahnayn la imaan mhm
marka waxaan horta ninka ilaahay hanuuniy unbaa hanuunsan uma hanuunsan waan gartay soonkan wax liska soo eh, marka go-aan buu u baahan yahay waan gartay markii dadkii weynaada hadduu sidaaya maanta hadda anaga aan meesha hadda aan- aan- annaga aan joogno mhm wallaahi waxaad arki dad weyn oo soonlaan baad arki haye
maxaa la irtiga hore irtiga dambe saaqaadkii weliyaa la yidhi aada iyo aad dadkii weynaada hadduu sidaaya mhm horta ilmihii yaa tarbiyey waa maya adig kuwaas hadda taybaysay kuu kaloo saa oo kale ku dayanayaan mhm
marka dadka ilmaha dhalay waxaa waye inay mas-uuliyad saaro oo maaragtay ilaahay baa mas-uul ka dhige mhm
inay mas-uuliyadda qaataan oo ilmaha tarbiyeeyaan oo ilmaha toban ba hadduu gaaro soonka la bar waan gartay yaa muhiim eh mhm
waxaa yeelay soonku waa rukniga afaraad oo islaamka waay aha
hadda rukniga haddii laga tago oo diinta maya dhaawac oo loo geystay makas waan gartay
marka niyo waxaa weeye dadka kulli waalidka waay haye marka marka aad ka soo noqoto tan ee, caruurtii ramadaanka sida ee, loo wanaajin kara xiriirka ka dhexeeya waalidka iyo ubadka waxaa loo wanaajin karaa ilmaha yar abow la yidhaahdo oo madaxa loo salaaxo oo ilmaha adag dhashay laga dhigo aha eexda ka waran Yaa, saameyn ay ma ku ku yeelan wanaagsanaya.
ilmaha
ya eexda eexda in loo kala eexdo kuna wax la siiyey kuna dan laga gelin
eexda hadda waa inagu badan tahay maxaa weeye dadkeena way ku badan tahay wiil nin waxaad arkaysaa wiil iyo gabar dhalay aha
gabadhan arigaa la raacsan wiilkana dugsigaa la gelin aha
labadaba asaa dhaw ilaahay baa labadaba siiyey waan gartay marka eexdaana tu laga tagay maaha waa waa ilaa wiiliga ka ahaan jirta aha
marka dadka niyow diinta fahankeeda ku yar mhm dad waxaa dhihi weli aniga gabar baan dhalay gabar ma dad baa aniga ma- dad miyaan dhalay gabar baan dhalay dad baan arkay mhm
dadna ilaahayna qur-aanka markuu ka beelaadayo wuxuu yidhi gabdha gabdha ugu horreysay ilmaha aada iyo aad
marka ilmaha waa in cadaalad loo sameeyo oo ku markii hal la siiyo kakal hal la siiyo waay mhm
ku markii neef la siiyo kakal neef la siiyo waay mhm
marka dad waxaa arkay wiilisha kala xoola siinay oo gabdhaha waa waxba siinayay waan gartay ma malaha Gabar ma waxay isleeyihin gabadhii waa socotaa.
aha
marka ilmaha in cadaalad loo sameeyo waay Yaa naga tago haye
ilmaha in cadaalad loo sameeyo aha waayo hadhow ilaahay uu kula xisaabtamaaday waan gartay maxay ninka saxaabiga oo nabigeena calayhi salaam u umaaday oo yidhi aabbahay baa neef i siiyey mhm
kii la dhahay soo maaha ilmahada kale wax ma siis mhm
may u dhahay marka neefku waa- waa liiga xisib yiri saxaabiga mhm
marka maadaama ilmaha ayaa u odashay mhm waxaa la rabaa inaad ilmaha marka cadaalad u samayso oo ilmaha aabba u dhahdo oo marka ilmaha ay waxaad dhashay aad ka dhigto kulli waan gartay
aw intaasa kugu tarin aad baad u mahadsan tahay sida wanaagsan aad oga qayb qaadatay waan kaaga mahad celini dhegeystaha kale iyo fikirkiisa haddii aan siiyo ramadaan mubaarak dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay goordhow waan soo afmeeri doonaa barnaamijka hallow star f m dhegeystaye soo dhowow magacaaga halkaad naga soo wacday star f m hellow hagaag dhegeystahaasi ma haayo waxaan filayaa in mar kale uu na soo wici doono si markaasi uu barnaamijka qayb uga noqdo mawjadaha kala duwan ee idaacadda eed naga dhegeysaneysaan nairobi waxaad nagala socotaan hal eber shan dhibic sagaal gaarisa mombaaso waxay nagala socdaan hal eber saddex dhibic shan sidoo kale gaarasiir idhaab sagaashan iyo toddoba dhibic hal sagaashan iyo toddoba dhibic saddex wajeer habasweyne mandheera sagaashan iyo toddoba dhibic shan tanariva iyo masalaani sagaashan iyo toddoba dhibic hal marsabiti mooyaale siddeetan iyo toddoba dhibic toddobo isyolow sagaashan iyo laba dhibic waa shan halka muqdisho ay nagala socdaan sagaashan iyo toddoba dhibic ibir guud ahaan caalamka dhegeystayaasha inagu waxay nagala socdaan bogga internetka ee w w w dt star f m t co t k e ama waxaad soo degsan kartaa dhegeysta abka idaacadda oo aad ka soo degsan kartaa google play store ama app store haddii aad iphone isticmaalayso dhegeyste
رمضان ده حياتي شمع على مماتي
xaggaag weli barnaamijka aan ku guda jirnaa dhegeystayaal adeegyada barnaamijka ayaan soo qabanaysay markaasi qeybtii adeegyada ayaan dhegeystay weli ku guda jirnaaye adeega ugu hore haddii aan soo qabtay barnaamijka qeybta ka ah dhegeyste ka ganacsi ahaan hadafka safaricom waa inay sii wadaan isku xirka dadka dadka iyo fursadaha dadka iyo aqoonta diirarka hadafka xogtayadu waa inaan kobcinno isticmaalka xogta iyo kordhinta tirada macaamiisha ee isticmaala adeega internetka si dhammaan dadku ay uga faa'iidaystaan safaricom dhegeyste waxay kaa garab taagan tahay inaad la socoto waxyaabaha agtaada ka dhaca iyo dhammaan caalamka waxa ka dhaca adigoo gurigaaga joogo waa goorme haddee dhegeyste waa markaad haysato telefoonka casriga ah dhegeyste si aad uga faa'iidaysato adeega internetka ee safaricom ay kugu talagashay adiga maadaama ramadaan lagu guda jiro dhegeyste waxaad jeceshahay in aad eheladii asxaabta la sheekaysato oo waraysato xaaladooda waa haddii ay qurbaha kuu jiraan dhegeyste adeega internetka ee safaricom waxay ku siinaysaa laba g b oo dhaata ah iyo isticmaalka qariiradda google oo bilaasha intaba waxaad ku helaysaa dhegeyste oo keliya boqol shilin maantaba garaac dhegeyste star five four four hash si aad maantaba uga faa'iidaysatid dhegeyste oo aad markaasi ku tixraacdid ama aad kaga tixraacdid si aad u hesho laba g b oo dhaata boqol m b oo dhanka adeegsiga google maabka ah waxaa kale oo dhegeysta ka heli kartaa adeegan ablicathonka my safaricom iyo sidoo kale shabakadda safaricom ee w w w dot safaricom dot com kadib xulo dhata deals oo nambarka labaad ah kadib xulo ibir oo adeega internetka aad u baahneed ah khariiradaha google ee m b free si aad u gasho oo aad ugu raaxaysato inaad ku aado meel waliba adigoon wakhtiga uu kaa lumin sidoo kale waxaad u adeegsani kartaa dhegeysta duruusta diiniga ee ramadaanka inaad dhegaysato oo aad ka daawato dhanka youtube-ka ama hablaha qudhooda maadaama qalabgalabkii afur la diyaarinayo tartiib adeegan qaado dhegeyste oo youtube-ka ka baro sida loo sameeyo cunooyinka kala duwan adigoo gurigaaga jooga dhegeyste maantaba garaac xidig shan afar afar afar gees si aad maantaba uga faa'iidaysatid oo ka tixraac si aad u hesho laba g b oo dhaata ah boqol m b oo dhanka adeegsiga google maabka ah waxaad kaloo ka heli kartaa adeegan ablicathonka my safaricom iyo shabakadda safaricom ee w w w dot safaricom dot com dhegeyste ka faa'iidayso adeega kale ee barnaamijka qeybta ka ah waxaa ka mid a dhegeysta xilligan lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan ku afur k f c jumooyinka waa digaaga macaanka badan ee k f c oo adiga lagugu talagalay dadka afurka jaamka ku jira ama howlo kale ku mashquulsan hawalwelin goobtaad joogto dhegeysta ay k f c kugu keenayan k f c mar haddaad digaagteeda goosato fartaada ayaad leefleefi digaagta k f c waa xalaal dhegeyste waana la xaqiijiyo taasi waa laga huba haddii afuraadka uu waddada kugu qabto dhegeyste oo waddada adoo saaran oo afurka ku qabto ama shaqo aad ku jirto ama aabad rabto qoyskaaga inaad ka farxiso xaajiyadii carruurta inaad ka farxiso ood k f c gee dhegeyste amaba dalba k f c oo gurigaaga adigoo joogta halagugu keena ama adiga aadee soo iibi oo u keen dhegeyste si markaasi ay oga faa'iidaystaan adeega k f c dhegeyste si wanaagsan ayaa loo diyaariyey k f c jumooyinka aad ay u dhadhan macaan tahay waxaaba intaasi kuusii dheer waa kiribsi aad u macaan dhegeyste oo haddana marnaba aanan laga foqi karin mar haddii aad afka geliso waxaa laga yaabaa in aad marar badan ku noqnoqosato k f c jumooyinka dhegeyste markaad dalbato waxaad helaysaa toddoba qeybood oo digaaga toddoba garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal shilin oo keliya ama sagaal qeybood oo digaaga sagaal garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso laba kun shan boqol iyo konton shilin oo keliya ku raaxayso adeega k f c jumooyinka dhegeysta inta lagu guda jiro ramadaan adiga iyo qoyska iyo asxaabta xilligan barakaysan xarumaha k f c waxaa ka mid a dhegeyste k f c slii k f c lemuru road k f c south c k f c mombasa road iyo sidoo kale k f c halingam k f c digaagteeda aadka u macaan waxaa lagugu keenay albaabka gurigaaga iyo goobtaada shaqo dhegeysta dalabkaaga dhiibo adigoo wacaya eber toddoba laba labo shan boqol soddon iyo labo shan boqol soddon iyo labo ama tag laanta k f c dhegeyste ee kuugu dhow maantaba
أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحة طلة رمضان رمضان ده حياتي geeska afrika waxaa ka jirta abaartii ugu darnayd abid muddo afartan sano ah ilaa horaantii sannadkii labada kun labaiy labaatankii hal dhibic sideed milyan oo qof ayaa guryahooda isaga cararay iyaga oo raadinaya biyo cunto iyo sidoo kale hoy dalalka kenya etoobiya iyo soomaaliya ay abaartu aad u saameysay hay-adda qaramada midoobey ee qaxootiga u n h r ayaa ku sugan goobaha kala duwan si ay dadku abaartu saamaysa u siiyaan gargaar qoysaska abaaruhu saameynaya geeska afrika balse dhegeysta ma la socota in u h r ay la daaladhacayaan baahida badan ee dadka u n h r ayaa kaashatay shirkadda isgaarsiinta safaricom si dhibcaha loo yaqaano bonga pointska loogu adeegsado ka jawaabidda abaarta dhegeyste ma la socotaa in dhibcahaga bonga pointska aad ku caawin karto qoysaska abaartu saameysay u n h r waxay doonaysaa in barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato abaarta daranaya waxay aad u saameysay nolosha carruurta dadka qaar abaartu waxay ka baabi'isay ehelkoodii sida hooyo aabbo walaal iyo wixii la mid ah waxayna dadkaasi ku qasabtay inay isaga soo hayaamaan iyaga oo baadigoobayo biyo baad iyo sidoo kale hoy dhegeyste waad caawin kartaa qoysaska ay abaartu saamaysay adigoo adeegsanaya dhibcahaaga bonga pointska ee safaricom fadlan ku deeq dhibcahaaga bonga pointska ay dadku abaaruhu saameeyeen hay-adda u n h r waa hay-ad caalami ah oo ku sugan goob weliba haddaba dhegeysta haddii aad rabto in dhibcahaaga aad ugu deeqdo waxaad ku dirtaa ood garaacaysaa marka hore star one twenty six hash kadibna lipana bonga points ayaad dooranaysaa kadib paybill ayaad kasii doorani business numberna waxaad gelini soddon iyo labo sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo siddeed account number waxaad gelini star f m kadibna waxaad gelini cadadka lacagta aad rabto inaad dirta kadibna waxaad gelinaysaa nambar sireedkaada haddii lacag ay kugu jirinna aan idhaahda ay bongapoint kugu jirin oo aad rabto qadar yar oo lacag inaad dirto mpesa paybill ayaad tegaysaa soddon iyo labo sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed account number waa star f m kadib cadadka lacagtaada kadib nambar sireedkaada ayaad dhegeysta gelini adiga oo dhegeysta haystaa bonga point inaad markaasi dhahdo waxaan ugu deeqamahaayo dadka abaaro ay saameeyeen maxaa sugi dhegeystay waad ugu deeqi kartaae maantaba ka faa'iidaysta dhegeysta oo ugu deeq dhibcahaaga wax ayay u taraysaa dhegeysta waad dareemi kartaa qof suuman oo markaasi dhibaataysan in aad qayb ka noqoto wixii uu ku afuri lahaa ajirka laga helaya dhegeysta waad dareemi kartaa guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeeri barnaamijka hogaankaystaa anigoo anwar maxamed ee idiin soo saare waad ku mahadsantihiin dhegeysigiina intaan ku kulmi doonno barnaamijkan kiisi xiga waa anwar maxamed bahda star f m oo isku duuban oo idinla dhegeystayaal sidaas iyo nabadgelyo fii amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu